بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله إن شاء الله تبارك وتعالى ما دام أن سلسلة رمضان كسو بحني وأنه dhamaynay ilaa keliya waxaa inoo dhiman qaybihii dambe oo soonka sunnaha ah kaana bacda alciid ayaynu insha allah ka hadli doonaa waxaynu ka hadlaynaa marka insha allahu tabaaraka wa tacaala oo aynu iyadana silsilad gaara ka dhigaynaa axkaam alciid axkaamta ciidda maadaama hadda ciiddii soo dhowdahay qofka muslimkaana mar walba u baahan yahay inuu ogaado oo aqoon u yeesho ciidda iyo axkaamteeda iyo aadaabteeda marka ciiddu aadaab iyo axkaam bay leedahay casharkan koowaad waxaynu kaga hadlaynaa laba mas'alo kow tacriifu lciid oo macnaha ciidda ayaynu sharaxaynaa xagga luuqadda iyo xagga sharcigaba qodobka labaadna waxaan ka dhigaynaa mashruuciyatuhaa fi sunna marka la sharciyeeyey iyo waxa weeye sida nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sharciyeeyey iyo maxaa ciid la yidhaahdaa ciid alislaam taas ayaynu insha allahu tabaaraka wa tacaala marka silsiladana waxaan u bixiyey axkaamu alciid axkaamta ciidda ama axkaamu alciideyn waxay ku kala duwan yihiin labada ciidoodna waa tilmaami doonaa haddii rabiidmo booskooda ayaan ku tilmaami doonaa marka awalan darsigan ugu horeeya waa mashruuciyat alciid wa tacriifuhaa mashruuciyada ciidda inay mashruuc tahay iyo daliilka loo daliishanayo iyo tacriifteeda awalan waxaa hormarinaynaa macna alciid ma macna alciid luuqatan xagga luuqadda ee luuqadda carabiga maxaa ciid lagu yidhaahdaa horta culamadu waxay yidhahdeen huwa kullu yowmin fiihi jamcun waa maalin walba oo kulan la isugu yimaado kulankaas oo markaas waqti mucayana dhacaya oo isku imaatin oo la isku soo baxayo ayaa la yidhaha marka ama ciidu sana ha noqoto ama ciidu shahri ama ciidu asbuuc marka islaamku inta uu yaqaana waa tilmaami doonaa wixii lagu darayna waa tilmaami doonaa marka kullu yowmin fiihi jamcun kulan la isugu yimaado oo maalintaas laga dhigto wax joogtaa ayaa la yidhahdaa ciid ishtiqaaqiisa waxaa laga soo jeexay bay dheheen oo laga keenay ereyga caada yacuudu ayaa laga keenay kaannahum caaduu soo noqosho weeye kaannahum caaduu ilay macnaha waa wax soo noqnoqda ciid ay caada yacuudu waa wax soo noqnoqonaya waayo sanad walba ciiddi waa inagu imaanaysaa ciidul asbuucna jumco kasta way imaanaysaa marka waa wax soo noqnoqonaya weeye taa waa xagga luuqadda oo waxa weeye ayaa laga soo jeexay xagga waxaa la yidhaahdaa cayada almuslimuuna muslimiintii waa ciideen ay shahiduu ciidahum ciiddoodii bay xaadireen weeye macnuhu ciiddoodii ayay xaadireen oo waa ciideen taas ayaa loo jeedaa waxa uu yidhi ibnu alacraabi marka uu sharaxaayo ciiddu waxa ay tahay oo uu macnaheeda tilmaamaayo ayuu waxa uu yidhi waxaa loo jeedaa buu yidhi ciid macnaha loo jeeda waxa uu yahay sumiya alciidu ciidan ciidda waxaa ciid loogu magacaabay liannahu yacuudu kula sana waxa uu soo noqonayaa sanad walba bifaraxin mujadad farax cusub buuna la soo noqonaya oo sanad walba waa lagu faraxsan yahay sanad walba waa lagu faraxsan yahay lisaan alcarabka ayay saas ugu tacriifiyeen wa qaala alcalaama ibnu caabidiin kitaabkiisa xaashiyada marka uu waxa weeye ka hadlayo waxa uu yidhi isaguna xagga wuxuu ka eegay caqiidada iyo xagga allah subxaanah wa tacaala soo celcelinta uu soo celcelinayo waxa uu yidhi marka sumiya alciidu bi hada alismi isimkaa ciid waxa loogu magacaabo loogu bixiyey lianna allaha tacaala allah koreeyaye fiihi cawaa'id soo noqnoqosho oo wanaaggii iyo khayrkii iyo faraxii uu dadka u soo celcelinayo alixsaan macnaha wanaag uu dadku u soo celinayo ay anwaacu alixsaan wanaaggaas sanad walba imaanaya dunuubta la dhaafayo dembi dhaafka qiyaamuleyl soonkii wanaaggaa dadku ay samaynayaan oo soo noqnoqonaya ayaa loogu bixiyey ciid ayaa ciid loogu bixiyey marka addoommadiisa ayuu wanaaggaa allah u sameeyey fii kulli yowmin uu mar walba saa ugu soo celcelinayo minhaa waxaa ka mida buu yidhi markaa ciidulfitri ciidda la afuraayo bacda almanci markii awal laynaga xarimay cuntadii oo layidhi waxbaha cuninina fii nahaari ramadaan ayaa waxaa laynoo ogolaaday inaynu ciidda maalinta ciidda laga bilaabo aynu cunno wixii laynoo diiday oo dacaamkii iyo sharaabkii wax walba laynoo diiday oo bishii ramadaan laga soomayey oo awalba mubaax ahaa wixii awal la inoo diiday bisha ramadaan oo awalba xaaraam ahaa iyagu marwalba waa xaaraam sida xantii iyo wixii la mid a laakiin wixii mubaax inoo ahaa oo awal laynoo ogolaa oo bisha ramadaan laynoo diiday ayaa maalintaa furmaysa oo waxa weeye ciidulfidri ayaa afurkii wey iyo sidoo kale ciid al adxaa markii la dhammaystira iyadana xajkii waa ku xigtaa waa ciid alxaji iyaduna labadabana buu yidhi sababta wanaaggaa u yeesheen waxay tahay oo udxiyadii iyo loo qalaya labadooduba waxa ay khatimayaan laba rukni oo asaaska diinta islaamka ka mid ah ayaa lagu khatimaya kan hore waxaa lagu khatimayaa ciidul fidriga waxaa lagu khatimayaa soonkii ayaa lagu khatimaya markii awal laynoo diiday oo manci ahayd ayaa laynoo ogolaaday oo waa lagu khatimaya haddana ciidka xajkana oo ciid al adxaana markii xajkii la dhammaystiro oo cibaadadii la dhammaystiro ayaa lagu khatimaya sidaas ayuu maaragtay ku sharaxayaa oo wanaaggaasa ciid loogu bixiyey ayuu leeyahy marka wanaaggaasaynu ka qaadanayna haddaba faa'ida marka tambiih waxaan tambiihinaynaa oo aan rabnaa inaan ogaano waxaad ogaataa akhi lmuslim waqti almuslima ana alacyaad acyaadda waa acyaad waa jamcu ciide acyaadda alatii sharacaha allahu subxaanahu wa tacaala wa rasuuluhu ay sharciyeeyeen oo ummadda islaamka u sharciyeeyeen macluuma waa wax la yaqaan oo aan shaki ku jirin waa ciidda soonka waa ciidda xajka oo mid walba sanadkii mar imaanaysa oo ciidu sana iyo ciidda la yidhaahdo ciidul asbuuc oo jumco kasta dadka muslimiinta ciid bay u tahay saddexdaasay diinta islaamku taqaanaa oo shareecada islaamka ku sugan amaa fii hadihi alasmaan xilligan aynu joogno waxa weeye fa ina alacyaada kuthur aad iyo aad bay acyaadda u badan yihiin laa takaadu tuxsa ma suurtagal maaha in lasoo koobo waayo fii kulli beledin magaalo kasta ama waddan kasta oo min bilaadi alislaami bilaadka islaamka ka mid a fadlan can gayrihim iska badaa gaaladii gaalada iskadaa laakiin bilaadkii islaamka ayaa waxaa arkaysaa min al acyaad acyaad fara badan oo maa anzala allahu biha min suldaan ilaahay uuna sharciyeyn nebigu sharciyeynin waxay ku leeyihin waa ciiddii xornimada waa ciiddii wadanka waa ciiddii eh, mawliidka waa ciiddii waxa weeye dhalashada waa ciiddii waxa weeye calanka waa ciiddii dumarka maalin walba ilaa hadda sanadkiiba saddex boqol iyo lixdan maalmood buu ahaayo wuxuu ku dhow yahay inuu gebigiisa maalin walba ciid ay noqoto waxaana gaalaa laga keenay oo wax diinta islaamku ay shaqo ku leedahay ma aha marka waxaanu ka arki doonaa mashruuciyadda iyo sida loo sharciyeeyey ayaynu marka u gudbaynaa waa qodobkii labaad marka tacriifta haddaan halkaa uga soo gudubno qodobka labaad wuxuu odhanayaa mashruuciyat lciidi maxaa loo daliishanayaa inay ciiddu mashruuc tahay oo maalintaa ciidulfidriga iyo ciidul adxaa in waxa weeye la damaashaado oo waxa weeye wanaag la sameeyo oo la farxo waxaa loo daliishanayaa xadiidka waxa weye anas bni malik radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi qadima rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam almadiina nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa soo galay madiina oo waa markuu soo hijrooday oo madiine uu yimid yaa deganaa marka madiina waxaa deganaa nimankii awsiya khasraj oo ansaar markii dambe loo wada bixiyey labadaa qabiiloo waaweyn baa deganaa iyo yahuud iyo wax la mida walahum yowmaani yalcabuuna waxa weeye walahum yowmaani laba maalmood bay lahaayeen yalcabuuna fiihima ay cayaaraan oo ciid u ah waa maalinta la yidhaahdo nayruuska iyo maalinta la yidhaahdo mahrajaanka marka nayruuskuna waa dabshidka waxa soomaalidu u taqaan mahrajaankuna waa bahalka karnafaalka la yidhaahdo oo hadda gaalada aada u isticmaasha labadiiba waa jiraan ilaa iyo hadda oo nayruuskaasna waxaa laga keenay dadkii dabka caabudi jiray wax dabshid la yidhaahdo islaamku shaqo kuma leh waxa weye dadkii dabka caabudi jiray ee majuus baa laga keenay mahrajaankana waa gaaladaasaa laga keenay oo iyagaa ugu talagalay inay cayaaraanoo khamriga iyo qurunka cabbaan markaasuu nebigu weydiye wuxuu yidhi marka nimankan maadaama ay mushrikiin ahayn reer madiina ayaa loo soo raray oo loo keenay oo xaggaa iyo faris iyo ruom iyo waa inta u keenay yidhi labadaa maalmood ka dhigta ciid markaasuu nebigu weydiiye wuxuu yidhi maa haadaani alyowmaani maxay tahay labadaa maalmood oo gaarka aad ka dhigaysaan maxay tahay oo weydiiya qaaluu waxay yidhaahdeen kunnaa nalcabu waxaanu ahayn kuwa cayaara fiihimaa labadaa maalmood dhexdooda fi ljaahiliya labadaa maalmood xilligii jaahiligii qabla alislaam ayaanu cayaari jirnay oo ku damaashaadi jirnay fa qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh waali wasalam marka rasuulkii loo sheegay inay waxaan ciid ka dhiganayaan oo gaalo soo samaysay oo dhaqan gaalo ay tahay ayuu waxa uu yidhi ina allaha qad abdalakumaa ina allaha qad abdalakum allah wuxuu idinku bedelay bihimaa labadaa maalmood oad cayaari jidheen khayran minhumaa laba ka khayr badan ayaa alla idinku bedelay maxay yihiin labadaa ka khayr badan yowma aladxaa wa yowma alfidri waa maalinta xajka ciidda yowma aladxaa waa ciidda xajka wa yowma alfidrina waa ciidda ramadaanka saas ayuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam rawaahu imaamu axmed wa abu daawuud watirmidiy ayaa wariyey saxaxahu alcalaamat alalbani raximah ullah waxa uu ku saxiixiyey saxiix aljaamici sakiirka iyo sunan tirmidi iyo ayuu ku saxiixinaya labadan maalmood oo marka la inoo sheegay oo layihi laba maalmood ay cayaari jireen cawnulmacbuudka ayuu ku tilmaamayaa cadiim al aabaadi oo ku sheegayaa wuxuu leeyahay labada maalmood waxa weeye humaa yowmu annayruus maalinta ay dabshidka yidhaahdaan iyo yowmu mahrajaan iyo maalinta mahrajaanka ay yidhaahdaan gaaladuna hadda kaarnafaal bay u yaqaaniin oo waxa weeye aad iyo aad bay u isticmaalaanoo khamriga iyo qurunka ayay bannaystaan sidaa daraaddeed marka halkaasaa laga keenay oo waxa weeye uu ka yimid weeye waxaan dhaqankan ay samaysanayaan idan halkaa waxaan ka qaadanaynaa ciid kasta oo labadaa maalmood khilaafta waxa weeye inaysan khayr lahayn labadaa maalmood baa lainoo dejiyey oo khayrku inoogu jiraa ciidul wadan iyo ciidu xornimadiibay ku leeyihin maalintaa waxay baad in la ciida maayo in la- in la- laga murugoodo waayo sababto waxa weye gumaysi iyo qurun baa dadkii lasoo xusuusinaya waxay ku leeyihin waa maalintii gumaysiga laga qaatay xornimada maxaaba loo xusuusinayaa dadka maaba laga daayaba sidaa lagu ilaawo ilay waxay ahayd dhib iyo shiddo ummadda soo martay wixii wanaagsan baa ummadda la xusuusiyaay qowluhu marka uu yidhi nebigu in allaha qad abdalakum allah wuxuu idinkugu bedelay bihimaa khayra minhumaa sababta uga khayr badan yihiin waxay tahay culummadu waxay yidhaahdeen leanna sababtu waxa weeye ee, labadan maalmood oo ciid alfidri iyo ciid aladxaa ilaahay baa jideeyey waa bitashriici illaahi wa rasuuli ilaahi iyo rasuulkaa jideeyey oo u dooray ummadda oo wanaag baa ku jira dembi dhaaf iyo wanaag baa laga helayaa iyo ajar amaa labadan maalmood oo kale oo iyagu ay samaysteen madaxdoodii baa u jidaysay waana shirki iyo dalaalaad iyo bidac miiran baa lagu samaynayaa iyo khuraafaad marka maadaama labadan beri baa ka fiican gufraanu dunuub baa ku jirta farxad baa ku jirta booqashadii dadka islaamka isbooqanayeen baa ku jirta isku tahnadaynayeen baa ku jirta mid walbana waad aragteen salaad iyo cibaado iyo wanaag baa la tukanaya ee maaha in la iska farxayo oo la iska ordayo keliya cibaada laga bilaabayaa mid walba salaad baa la tukanayaa salaatulciid markii lala yimaado kabacdi ayaa markaas farxaddii iyo damaashaadkii iyo wanaaggii wixii wanaagga la samaynaya way bannaan tahay marka waynuna arki doonnaa tahniyadda iyo qeybaha dambaan kaga hadli doonnaa laakiin hadda waxaynu ku qaadanaynaa dersigan labadaa qodob tacriifteeda iyo mashruuciyadeeda waxaynu nidhi way bannaan tahay sidaasay u bannaan tahay nebigaana saa u jideeyey calayhi salaatu wassalaam wallaahu aclam wabillaahi towfiiq